halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efamyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimce habeen sabti soo gelaya labaatanka bisha toddobaad sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda fiidnimana waxaa ka mida guddiga amniga qaranka dowladda federaalka soomaaliya oo xalay amray in muddo afartan iyo siddeed saacadood gudahooda lagu furo waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho xirnaanshiyaha waddooyinka ayaa saameyn badan ku yeeshay dhaqdhaqaaqa dadka magaalada
waxaan u soo baxaa shaqo subaxii ilmihea qaraab u soo raadjaa marmar waddada waxay nagu qabtaa saddex biicil inaan soo raacno oo naga go'in marka waxaan leeyahay xirnaanshaha waddada in waddadaas inay si toos noogu furo aan wax aan baaro siino iyo waxaan ilmo u geen nooma kala go'aan saasaan codsaheena koley
waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ururada siyaasadda islaamka ee dunida ka jira waxaan sidoo kale idiin haynaa eebaha u raxmaday yoonis cali nuur oo ka mid ahaa rugcadaayaasha saxufiyiinta soomaalida oo xalay ku geeriyooday london waraysiyo la xiriira taariikhdiisa ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo waxaasoo dhanba ka soo hormari doono
ugu yaraan saddex iyo toban ruux oo ay ku jiraan caruur ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii dooni waday dad dalxiisayaal ah ay khamiistii ku quustay laagta table rag ee magaalada missouri ee gobolka missouri ee dalkan maraykanka jason bays oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka ku rondeeya waddooyinka waaweyn ee gobolka missouri ayaa sheegay in doonida ay qallibantay kadib dabaylo xoogan oo ka dhacay shalay laagta table rog wuxuu intaasi raaciyey in dadka dhintay ay da-dooda u dhexaysay hal ilaa iyo toddobaatan sano taliyaha ciidanka booliska countiga stone ayaa sheegay in afar ka mid ah dadkii doonida saaraa lagu laayahay nolol iyo geeri waxaa hadda ereyada deegaanka branson ka baadigoobaya kooxaha quusayaasha ee gobolka missouri koob iyo soddon ruux ayaa la sheegay inay la socdeen doonida oo sidoo kalena ah baabuur markii ay ku socoto beriga afar iyo toban ka mid ah dadkaasi ayay saraakiishu sheegeen in lasoo badbaadiyey madaxweyne donald trump ayaa qoraal uu dhigay barta twitter-ka tacsi ugu diray qoysaska iyo saaxiibada dadka ku dhintay shilkani
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa kadib kulankii uu la qaatay madaxweynaha dalka rusia valadimir putin wuxuu sheegay inuu cadeen u ahaa kulankoodii hore trump ayaa waxa uu kusoo qoray bartiisa twitterka shirka helsinki oo ugu magac daray guul weyn ayuu sheegay inuu ahaa marka laga reebo ayuu yiri cadowga rasmiga ah ee dadka oo ah warbaahinta been abuurka ah in kulankan uu ahaa mid muhiima waxaan sugaynaa kulankeenna labaad in uu dhaco kaasi oo aan uga wada hadli doono hirgelinta waxyaabo badan oo aan ka wada xaajoonnay oo ay ka mid tahay joojinta argagixisada amniga israa'iil brobagandada nukliyeerka weerarka xagga internetka ganacsiga arrimaha ukrein nabadda bariga dhexe kuuriyada waqooyi iyo waxyaabo kale ayuu bartiisa twitterka ku yiri madaxweyne donald trump shalay oo khamiis ahaydna waxa uu twiitka soo dhigay bartiisa twitterka madaxweyne trump eedeymo uu ku eedeeyey warbaahinta gudaha dalka maraykanka inay arkaan oo keliya sida uu yiri iska hor imaadyada ruushka iyo maraykanka kuwaas oo xataa xilliyada qaarkood sheegshoogooda keeni kara ayuu yiri dagaal rasmi ah
daraasad uu sameeyey bankiga dhexe ee kuuriyada koonfureed ayaa maanta lagu sheegay in dhaqaalaha dalka kuuriyada waqooyi uu sanadkii hore hoos uga dhacay boqolkiiba saddex dhibic shan sababo la xiriira cunaqabataynta ay qaramada midooba saartay darteed hoos u dhacani dhaqaale ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ay xukuumadda puntland la kulanto muddo labaatan sano ah waxaana uu cagsi ku yahay kobicii dhaqaale ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii uu dalkaasi sameeyey oo ahayd saddex dhibic sagaal boqolkiiba ma jirto wax war ah oo kasoo baxay kuuriyada waqooyi oo faahfaahin toos ah ka bixinaysa arrintani hoos u dhicii ugu xumaa ee dhaqaale ee kuuriyada waqooyi ayaa ahaa kii sanadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo sagaashankii markaas oo dalkaasi ay ka dhaceen abaaro daran wuxuu markaasi korarka dhaqaalaha dalkaasi uu hoos ugu dhacay lix dhibic shan boqolkiiba fiid wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay voice of america washington guddiga amniga qaran ee dowladda federaalka soomaaliya oo xalay ku kulmay magaalada muqdisho ayaa amray in muddo siddeed iyo afartan saacadood gudahood ah lagu furo waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho xirnaanshiyaha waddooyinka ayaa saameyn badan ku yeeshay bulshada ku nool magaalada waxaana dadka qaarkood ay soo dhoweeyeen in waddooyinka dib loo furo warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay waryaheena zaynab abuukar maxamed
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulanka guddiga guddoominaya ayaa amray in muddo afartan iyo sideed saac gudahood lagu furo wadooyinka xidhan ee magaalada muqdisho sida wadada maka almukarama midda sodonka afisyooni iyo qaar kale si looga jawaabo cabashooyinka shacabka ee ku aadan jidadka xidhan ee magaalada muqdisho kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka dadka magaalada waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku nool muqdisho oo v o a la hadlay haddii aan ku bilaa magacayga yuusuf absugaa layihahda waxaana ka mid ahay mootaaliyada maarata magaalada muqdisho wadooyinka xeran aad iyo aad ayaa dhib ugu qabnaa waxaan aragnay rooyin badan oo lacag ay nooga fakanayso oo haddii aad fagax ka soo qaado kale masalan sancaay ay ku xeran tahay waddada haddii aad inta joogtana xagga loo gudbi ma karo marka xagga joogta inta loosoo gudbi ma karo marka dadku waa hal dad dalkuna waa hal dale dalka laysku daraan ila aniga dhib aad iyo aad waan ugu qabnaa waxaana ka codsanayaa madaxweynaha iyo maarata dadka xilka waddanka haya inay shacabka ka fikiraan xuquuqda ay ku leeyihin ay ka soo baxaan magaceyga waxaa waaye faadimo cabdiqaadir ibraahim mukhtaar waxaan ka imaaday weedow waxaan u soo baxaa shaqo subaxii ilmiheen qaraab u soo raadjaa marmar waddada waxaynu u qabtaa saddex biicil inaan soo raacno oo naga go'in saas ay tahay habeenkii marmar lugaan ku baxnaa marmarna ekisaan ka helnaa gaari oo tobanku nagu geeweedow marka waxaan leeyahay xirnaanshaha waddada in waddadaas inay si toos noogu furo aan wax aan baaro siino iyo waxaan ilmo u geel nooma kala go'aan saasaan codsahenaa koley xirsi sheekh doon baa la yidhaahaa nabadoon baan ahay waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynuhu inuu leeyahay hala furo mar kasta dariiq waa furan yahay hala furo meesha uu ka xiran yahayna aan aqoon la'nahay ilaa haddana uu xiran yahay dhibaatadu marka xaggee ka jidaa waa in ayada raad raacaa cidduu u xiran yahay oo goonida oo amarka madaxweynaha jabinaysa waa in la ogaadaa waana mahadsanyahay madaxweynuhu inuu yidhaaho jidka hala furo guddigu waxay amreen wasaaradaha maaliyadda gaadiidka iyo maamulka gobolka banaadir in ay dib u eegis ku sameeyaan hanaanka isticmaalka wadooyinka caasimadda maadaama ay kordheen tirada gaadiidka iyo bajaajada ee soo galaysa gobolka banaadir sida uu guddiga xusay saynab abukar maxamed v o a muqdisho
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal allaha u naxariistee yoonis cali nuur oo ka mid ahaa rogcadaayaasha saxaafiyiinta ama saxaafadda soomaalida ayaa xalay ku geeriyooday magaalada london ee dalka britain yoonis cali nuur waxa uu kasoo shaqeeyey idaacadda radio muqdisho kadibna waxa uu u gudbay idaacadda b b c da ee magaalada london halkaasi oo muddo dheer u ka shaqeynayay haddaba taariikhdiisa yoonis cali nuur ayaa ibraahim xasan daandure wuxuu ka wareystay cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta afka soomaaliga ee v o edo haatan shaqo ku joogo dalka canada magaalada trono iyo sidoo kaleeto sheekh maxamuud sheekh dalmar oo ku sugan london iyo axmed siciid cige oo ka tirsan b b c soomaali kuna sugan magaalada hargeysa waxaana hadalka ku hormaray sheekh dalmar
inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun ilaahay u naxariisto yoonis cali nuur ilaahay dembigiisa ha dhaafo waxaan ka sheegi karaa waxa weeye de horta ninka aad baanu dee muddo badan badan isnaqaanay iskuol baanu ahayn camuud secondary school baanu magaranaysaa wada ahayn shaqada mar baana la wada qoray nin kafta wadaag aanu leenahay buu ahaa nin aniga yacni personally aan aad iyo aad waxyaabo badan de u tabaya buu ahaa marka yacni meel kale aan laga egin arooskaygii ninkii manxiiska i ahaa buu ahaa nin aad iyo aad yani dhexgalka dadka iyo sida ummadda loola macaamilayo soomaaliya cid walba yaqaana marka nin yacni dee aan erayo kusoo koobi karo ee ee ma uu ahay nin waayo arag ah yani ee ilaa maalintaa dee aanu wada bilownay een ee radio muqdisho waan garanayaa maalintii xitaa voice deska codka tijaabada codkana laga qaadayey ee waanu isaga fadhiinayo mar baana laga wada qaaday een marka ilaa maanta oo dee xaqi kusoo degay mihnadii ama ma garanaysaa een ee hawshii wartibinta ama idaacad ha noqoto ama marka dambe dee telefishinad ha noqotee nin u bislaadu ahaa ilo ka hadhin buu ahaa allah yarxamu marka waa nin tahay aad iyo aad yani u qiimo badan buu ahaa sheekh ah, maxamuud sheekh axmed dalmar waa isku soo noqonaynaa Eh, cabdiraxmaan yebirow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a yuunus cali nuur muddo dheer ayaa soo wada shaqaysaan raadiyo muqdishowna aada wada joogteen maxaa ka xasuustaa
daandure waad mahadsan tahay Een, eh, inaad ku hormariso sheekh maxamuud eh, dalmarna waa ay wanaagsaneed waayo isagaa nooga khibrad badan inta uu sheegay wax ka badan oo lagu dari karaana waa yar yihiin Eh, balse haddii aan anu aan aan is idhaahdo un bal qodobe waxyaabaha ah mar walba markaan yonis maqlo madaxayga kusoo dhacaya waxaa ka mid ah een, inuu ka mid ahaa kooxdii ugu tunta weyneed ee qolooyinka idaacadda loo qoray waktigaa uu ka hadlaya dalmare saddex iyo toddobaatankii dhowr eh, nin oo ilaa iyo waxaan qiyaasaya toddoba ama sideed dalmar baa isixi doone aan isleeyahay in qaarkoodna allaha u naxariisto cabdi idris iyo iyo ninka la yidhaahdo cawke iyo teer ay ka mid ahaayeen kuwa joogana ay dalmar iyo ay aadan nuuxiya ay ku jiraan iyo kuwo kale oo iyaga laftooduna outside contributor wax la dhaha ahaa oo sida caraale iyo siciid faarax iyo ragga noocaasa waagaa idaacadda bu- toddobaatankii iyo saddexdii afartii shantii todo- bartamihii toddobaatameeyada ee idaacadda radio muqdisho ay ahayd miidiyaha ugu weyn ee la dhegaysto raggii bilay ee kor u qaaday ee sumcadda iyo magaca warbaahinta soomaalidu ay leedahay xadka maanta ay joogto iyo meel ka sarraysaba la higsanayay bay ahaayeen Een, marka yoris dadkaasoo hormood ka ahaa waxaa xasuusteeda aan ka go-ayn inuu ahaa nin barnaamijyada culus sida matalan faalladoo kale dhowr qof oo faallada noo qor uu ahaa gaar ahaan toddobaatameeyadii toddoba iyo toddobaatankii oo kale markii dagaalkii etoobiya lala galay oo een, allah u naxariista aniga cowkan aan marmar u akrin jirnay Eh, laakiin midda kale aan jeclahay in aan hoosta ka xariiqo waxa weeyaan xagga tafatarnimada waxaan editorialka la yidhaha judgmentigeeda iyo go-aanka gaarista yonis wuxuu ahaa qofka birtu halka ay leedahay kaga dhifta markii mawduuc laysku qabto ama shay laga faalloonayo ee gaar ahaan laga shirayo wixii waxaa laga yeeli lahaa qodobka uu soo qaato mar walba wuxuu ahaa mid biyo kama dhibcaana Eh, axmed siciid cige ayaa isaguna ka mid ahaa eh, dadkii aan soo wada shaqaynay Eh, yunis cali nuur eh, dhammaanteen eh, raadi muqdisho ka soo wada shaqaynay axmed siciid cige adiga markaad fiiriso yunis cali nuur maxaad ku sifaynaysaa aniga waxay igu horeysay markii igu horeysay radio muqdisho aan kusoo biray lix iyo toddobaatankii bartankiisii faallooyinka ayuu qori jiray markaasi in- xafiiska wararka markiiba anigu aan ku wareego de maxamuud sheekh axmed dalmar iyo aadan nuux dhuule iyo yaasiin xaj ismaaciil ilaah ha u naxariisto madax noo ahaa iyo allahuma salli calaa maxamed falax falax iyo in raggaasi ayaa dabadeetana tafatirayaal noo ahaa anaguna warkaan u akri jirnay markaasi in marka yonis dee nin buu ahaa karti le nin faallooyinka lagu yaqaano isaga iyo siciid faarax maxamuud iyo allah u naxariistay cabdi diris ducaale yuusuf iimaane marka qaarkood waa qori jiray Aad iyo aad.
marka nin caanab ah markii dambe aanu aada usii baranay aniga yonis aanu wada shaqaynay waxay ahayd markii aan b b c da kusoo biray kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii markaasi aanu aada u wada shaqaynay oo markaa de uu ahaa ragga ugu aqoonta badan xaggan marka la eego editorialka iyo xagga shaqada iyo in- oo kuna adkaa oo aada iyo aadna uu ugu adkaa markii dambena in in tababaradii ay b b c du bilowday ee wariyaasha oo dhan ay ka faa'iidaysteen soomaalidu hadday noqoto hargeysa iyo muqdisho iyo marka iyo garowe iyo boosaaso intaas isaga dalqaadi jiray oo maria farmhouse mashruucii ay midooda yurubna markaasi ay maalgelinayeen b b c duna ay fulinaysay annaguna aanu u- markaa u diyaarin jirnay ayaanu aada iyo aada isugu sii baranay oo markuu dabeedna hargeysana in uu soo degay londonna uu degay labadaba uu ka- uu ka- uu ka dhexeeyey marka de maalmahan dambena in de hargeysan wada joogno dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey laba jeer buu dhaqay daftar galay daftarka markii dambe aan ugu tegay anigu daftarka international la yidhahda ee ku yaala halka airportka agtiisa magaalada hargeysa deetana wuu baxay waan soo baadhaya buu yidhi hargeysuu tegay dabadeetana saaka qofkii ugu horreeyay dabadeetana waa berigii shantii iyo barkii loo soo sheegay dabeetana markii dambe aan warka sheegnay dee la xaqiijiyay ayaa- ayaa lahaa marka ilaahay ha u naxariisto waa tahay eh, yunis cali nuur eh, lafteeda waa soo wada shaqaynay wuxuu ahaa nin eh, dabeecad fiican allah u naxariisto wuxuu ahaa nin kaftan badan eh, weliba eh, faallooyinkiisa waxaan ku jiray eh, raggii wax ka akhri jiray waxaan ku noqonayaa cabdiraxmaan yebrow eh, xagga erey bixinta markaad fiiriso maxaad ka sheegi kartaa daanduray erey bixinta yonis wuxuu ka mid ahaa ragga kooban ee idaacadaha af soomaaliga ku hadlo n ama wax la turjumayo oo ma erey la keenayo ka ugu qaabsan ama ugu habboon la soo baxo oo soo bandhiga weliba kalsoonida uu isagu leeyahay waxay ka caddeed marka ay far- tu- tusaale ahaan uu wax turjumayo oo kale n erey baa ku istaagaya ama uu ka shakinaya lama dhuunta ama lama gabadee dadkao dhan buu usoo bandhigaa markaasuu yidhaahdaa saaxiibayaalow ereyga noocaasa maxaad odhan lahaydeen waxayna kutusaysaa kalsoonida uu ku lahaa inta uu yaqaano dabeedna wixii asxaabta ay ku daraan ayaa ayuu qaadan jiray haddii uu mid ka fiican helo haddii kalena kiisuu ku socon jiray waxayna kutusaysaa ardayga wanaagsan sidiisaba waa ka su-aalaha badan ye- jeediye ee macalinka su-aalaha la daba taagan waayo wuxuu raadinaya xabadka ama labada ka maqan marka xasuustaydu waxay ahayd inuu aad iyo aad tarjumaada ugu fiicnaa erey bixintana uuna la gaban jirin haddii xataa ay ka khaldanto Eh, maxamuud sheekh axmed dalmar eh, markaan soo aadno dhanka iyo london iyo b b c da intanan hadda hawada ku jirno waa ka soo wada shaqaynay b b c da bal nooga waran waktigii b b c da uu joogay iyo eh, siyaabihii halkaasi shaqadiisu ay ahayd آه، طبعا آه، انتهى اي آه، ابراهيم آه، آه، آه، آه، عبد الرحمن يو احمد يدي ادقوا اشكتين iyo in ka sii badan ba yani waxyaabaha sifaha u lahaaday ka mid ahayd Een, ragga meesha isugu yimi rag runtii dee eh, aan ugu tagna khibrad lena way jireen Een, oo aanu markii hore heermuusa ka wada shaqayn jirnay Eh, nin walba dee waxbaa lagu xasuustaa intaa yani faalla qoridda erey bixinta eh, yacni tafatirka iyo go-aanka gaadhka tafatirka ama editorial judgment yacni wuxuu ku ahaa yacni nin aada ugu horeeya yonis waxa uu ahaa nin aanu ka wada sheekaysan karo yacni suugaanta carabta iyo ashcaarta iyo gabayda ay leeyihiin kuwa ugu tayada roona ugu sarreeya marka markan erey bixinta uu bixinayo nin luqadii af soomaaliga ingiriisida carabiga iyo carabiga oo xaggeena u dhow oo wax badan oo ka mida marka ma garanaysa ingiriis aad toos uga soo qaadi kara weydaad ku noqoto aad arkayso af soomaaliga inay isku tafsir yihiin ama dhaqan ahaan isku dhow yihiin oo laga soo qaadayo marka nin yacni thaqaafadiisa ama aqoontiisa guuda sidaa u wanaagsan tahay ayuu ahaa Eh, nin baneeyey weeye maanta kaalin runtii dee ilaahay aynu ka rajaynayno cid buuxisa in uu xaggiisa inooga soo maaragtay een, eh, eh, ilaahay inooga diyaariyo inoo keeno eh, bedelkiisa waxa weeyaan bedelkiisii ilaahay cawg khayr qaba uu inoo soo dhaafiyo isagana ilaah u naxariisto
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e da cabdiraxmaan yebarow iyo s- oo ku sugan haatan aan raahda dalka canada iyo sidoo kaleeto sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar oo ku sugan london iyo axmed siciid cige oo ka tirsan b b c da kuna sugan hargeysa intoodaba waxa ay ka hadlayeen allah u raxmade taariikhda nololeed iyo midda shaqo ee yunis cali nuur oo ka mid ah rugcadayaasha saxaafiyiinta soomaalida oo xalay ku geeriyooday magaalada london ee dalka britain yunis allah u raxmado annagana allah nooga daba naxariisto
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka bilihii mey iyo juune sannadkan waxaa doorashooyin ay ka dhaceen dalalka maleysiya iyo turkiga dhinaca maleysiya waxaa doorashadii ra'iisul wasaarenimo ku guulaystay mahatir moxamed halka dhinaca turkigana uu xilkii madaxtinimo ku guulaystay rajeb dayib erdowan oo xilka ra'iisul wasaarahana horay dalkaasi uga soo qabtay labada nin waxaa lagu tiriyaa inay ka soo jeedaan ururada islaamka ee siyaasadda ku dhaqma dalka suudaan ayasna waxaa taladiisa soo hayay madaxweyne cumar albashiir ilaa iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii kadib markii uu afgembi ku yimid xukunka madaxweyne albashiir waxaa isna lagu tiriyaa xubin ka mid a ururada islaamka ee siyaasadda ku lugta leh bilowgii laba kun iyo tobankii waxaa dalalka carabta ee waqooyiga afrika ku yaalla ka bilowday gugii carabta kaasoo keena in madaxdii dalalkaasi xilkii laga tuuro doorashooyin qabsoomay kadibna ururka ikhwaanu muslimiin oo ka mid a ururada siyaasadda raacdaa uu guula ka keenay dadaalada ururada islaamka siyaasadda waxaa raadkoodu uu fidsan yahay ilaa iyo markii dowladdii islaamku ay burburtay sannadkii kii haddaba muddadaas sagaashanka sano kor u dhaafaysa ururada islaamka dhinaca siyaasaddu himiladoodii ma ka midha dhaliyeen dadka dalalkooda ku noolse ma u heleen himilooyinkii ay u ballanqaadeen waa qodobka aynu maanta barnaamijkeenna faaqidaadda kaga hadlayno waxaana igala qayb gelaya sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho sheekh maxamuud axmed dalmar oo ah cilmi baadhe taariikhda islaamkana aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada london iyo sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota sheekh cabdiraxmaan shariif ayaan ugu horran weydiiyey marxaladii ay soo mareen ururadani ilaa iyo wixii ka dambeeyey sannadkii kii bismillahi araxmaan iraxiim alxamdulilah marka hore waxaan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullah sheekh maxamuud axmed dalmar iyo sheekh bashiir salaad iyo adiga oo ah maxamed xasan iyo bahda idaacadda maamulkeedaba iyo dadweynaha soomaalida adinka dacladiisa inaga dhegaysanaya waxay la tahay marka laga hadlayo khilaafada wax yar waxaa fiican inaan ka yar horumarino oo taqriiban muxuu ahaa khilaafadii islaamku ama khilaafadii muslimiintu quruntii intaysan dhicin ka horreysay xoogaa tabadarre iyo dacfi fara badan baa soo jiray waxaad la socotaan dagaalkii koowaad ee adduunka in dagaalo fara badan ay dowladdii cuhmaaniyadu ay gashay iyada oo marka ahay dowladdii matalaysa khilaafada islaamka kadibna burbur fara badan iyo dhaawac fara badan iyo ta'akul ama iscunis fara badan oo xaggaasa uu ku yimid dacfigaa markuu jiray ama tabadarradaasu markay timid waxaa abuurmay marxaladaas dad isku yara dayayay inay islaax iyo waxa la yidhaahdo ummadii bal inay dib usoo noolaato dadkaas waxaa laga xusi karaa muxuu aha jamaaldin afghani iyo maxamed cabdow iyo dad kaleeto maxamed sheekh sheekh maxamed rashiid rida halkaasay marka un kasoo bilaabatay kadibna marxaladahaas waa markii ugu dambeyntii uu lagu dhawaaqay inay dowladdii haramka ahayd ama dowladdii weyneed ee muslimiintu si oo hoosbugsanayeen ay dhacday kun sagaal boqol labaatan iyo afartii marxaladaa wixii marka ka dambeeyey waxaa abuurmay dhaqdhaqaaqyo islaami ah oo inta badan doonaya wadcigii muslimiintii aabaha iyo hoyalaanta noqotay ee rajadii agoonta noqotay ee uun haram weyna dugsanayeen hal mar waayey inay raadiyaan marka iyaga oo laga yaabo qaabka loo raadinayo inaan aada looga wada tashanin waxaa la doonaya inaan aada looga wada heshiinin waxa maqanay xataa aan raadinayna inaan aada loo wada aqoonin kadibna halkaasa waxaa ka cogtay dhaqdhaqaaqyo ay ugu ugu xoog badan tahay dhaqdhaqaaqii qown muslimiinka ee uu hogaaminaya xasan albanna halkaasa marka afkaaro fara badan oo kalena ay ka yimaadeen marka waxay ila tahay tasawurka isagoo kooban waa intaas baan anigu yaan yaan hadda kusoo koobi lahaa su-aashaas jawaabteeda yani waan gartay sheekh bashiir haddaan siiyo ururaha soo shaacbaxay siduu sheekh cabdiraxmaan shariif sheegay inkastuu mid ka xusay hadday jiraan ururo kale iyo waxyaabihii ka hor yimid bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi alcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi washaab ajmaciin dhammaantiin inuu salaamaya jazakum allahu khayran dadkadib runtii waa sida u dulmaray anshiikhu maaragtay dhibaatada jirta iyo dacfiga la dareemay intaa waxaa u helisay yani culays baa la dareemay oo maaragtay isticmaarkii iyo gumaysigii iyo khayraadkii iyo maaragtay muslimiintii laga wasaxeeyo xagga maamulka xagga milatariga xagga dhaqaalaha xagga xadaarada ayadoo runtii culays kale ayay ahayd marka inta sheika uu sheegay way jirtaa waxaa kaloo jira maaragtay jamaacooyin kale iyo ururo kale oo dadaal samayn lahayay oo iyagoo doonaya in xaaladda islaamka ay wax ka bedelaan ama xaaladda muslimiinta ay wax ku biiriyaan sida maaragta dadaalkii weynaa uu sameeyey sheekh axmed wahaab raximahullahu taala sameeyey iyo saas oo kale jamacatu ansaaru sunnati misra ka jirta iyadana iyo jamacada ohan jir jamciya sharciyadu mana waxa weeyaan inta xataa khilaafadu aysa dhicin ka hor maxaa siduu sheegay sheikuba dacfiga iyo dhibaato way muuqatay marka isku dayo ah in muslimiinta ay kacaan oo sida xaaladooda ay tahay ay bedelaan oo kala nooc nooca oo meelo badan ka jiray oo meelo badan maxaanku rahaa maaragtay ka dhawaaqaya ayaa jiray dhammaantoodna waxaa midaynaya waxa weeye sidaan na anfici mayso sidaana sax maaha sidaana isku dhaano maaragtay diintii aan soo noolay inay diintii cilmigii camalkeeda aan u noqono culeyskaan la saaran aan iska qaadno waxaasoo dhan ayaa runtii maaragtay ayaa lagu hadli jiray ama dadka loogu baafi jiray waan gartay Eh, sheekh dalmar haddaan siyo jooga magaalada london saqaafadda siyaasadda ee ururadaas ee islaamka iyo ka ma- miro dhalintii waxyaabihii ay u socdeen bal haddaad eh, eh, wax nooga taabatid runtii sida ay een, eh, cabdiraxmaan iyo sheekh bashiirba sheegeen waxa weeye wakti bay ahayd aada u adag oo een, runtii dee ummadda islaamka ay soo waajahday yani arrin masiiriya oo yani nidaamka ay u barteen eh, inay shareecadda ku noolaadaan inay arrimahooda waxay yaqaaniin ku maamushaan in madaxdooda iyagu aanay kala diin ahayn kala dhaqanna ahayn eh, ay yani ku timi dee taxadiyaad weli bay eh, arrintani eh, taabanaysaa runtiina waxa weeye een, eh, caqabadaha faraha badan ee jiray eh, waxay ahaayeen ama yani thaqaafadda in ixyaa camaliyad ixyaa dib usu noolayn oo ka mid a yani dhaqanka islaamka ka mid tahay tajdiid ama dib u cusboonaysi waxa la dhaho marka nidaamka yani eh, siyaasiga ah ama nidaamka maxaan ku dhahday fikriga ahi uu eh, rakiibo ama daciifaba in yani dad ama qof ahaadeen ama jamaacad ha ahaadeen ama madxab ha ahaadeen ay yani tajdiid dib u cusboonaysiin sameeyaan thaqaafadooda marka mid meel kale laga keenay mahena waxa weeyaan taa yani islaamku uu leeyahay oo ah waxbaa baytinaalay quwad baa fadantay iyada oo weli marjicu uu yahay meesha loo iilanayo ama loo irkanaya ay tahay mabaadideena iyo islaamkeena iyo qur-aanka kariimka iyo sunnadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo yani asalafa saalix iyo ummadda islaamka wixii ay ku dadiyo reer keentay lagu noqonayo in halkaa laga dayo thaqaafadaas weeyaan runtiina waxa weeye een, eh, waxa weeye eh, waxa dhacay waxay ahaayeen dowladdii ku gudbanay caalamad islaami ku gudbanay ee deyrka u ahayd oo ahayd dowlad cusmaaniya iyada lafteedii ayaa yani fasaad baa galay waxyaabo badan oo ay ka gaabisay baa galay Eh, wax la dhahdo istibdaad oo yani taladii aanay magaranaysaa sidii hore ahayd baa galay halka wey halka markaa buuxiga laga soo gelaya waxa dhacday in yani xaggii iqtisaadka ama dhaqaalaha ay daciiftay oo markaa yani ay noqotay in marmar dee yani wadamadii doonayay awal meel ay kasoo galaan in ay u daynowdo oo lalaba ballan kusii kabnaan dayniya wax yani europeanska weliba marka waxaa taa kasii daran markii dambe dhaqdhaqaaqyo qawmi ah oo yani dhaadasho dhalasho ah oo yani ama carab ha ahaateen alqawmiya alcarabiya ama waxa la dhahdaa alqawmiya alquraniya turaniya oo turkiga ah in ay meeshii soo baxeen in afkaar badan oo galbeedka laga soo waariday ay meeshii timi oo markaa ummadii isku midka ahayd ay iska hor timi oo matalan turki iyo carab laysaga hor yimi sudaankii ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaq sameeyey wuxuu ahaa sudaan cabdilxamiid raximahullah wax badan buu isku dayay inuu garanaysaa dee eh, inqaadiyo ama uu een, eh, na- badbaadiyo laakiin waxay ahayd wax yani mare tolma beeshay oo kale qof taliya oo kale ayay kamid ahayd marka thaqaafadda haddaynu kusoo noqono thaqaafadood wax kale maahayna waxay ahayd in wax la cusboonaysiiyo tajdiid la sameeyo iyada oo marjica dhabarka la saaraya musanbeedku uu yahay qur-aanka kariimka ah sunnaha rasuulka caleyhi salatu wasalaam eh, political practicekii muslimiinta ay ku dhaqmi jireen yani howlqabadkii siyaasadeed ee muslimiinta ay ku dhaqmi jireen weligoodba een, ilhaamaad yani taariikhda laga eeganayo ilaa yani zamankii salaaxadiin al ayubi oo kale ama matalan maxamed alfaatix ninkii la jiro qusomceeniye fartay ee istanbul yani maanta magaalada la yidhahdo waxaasoo dhan iyada oo la eegayo waaqicaa iminkana lala socdo iyo sida duniyai tahay yani lagu dhaqmayo waa gartay halka thaqaafadooda saasoo dhaqmay waan gartay sheekh cabdiraxmaan shariif eh, dhinaca saqaafadda haddaad weliba sii tilmaanto eh, sida ururada eh, islaamka ee eh, siyaasadda salka ku leh say u dhaqmayeen ma ahayd si ay eh, si eh, xilli eh, degdega ay kaga midho dhalin kareen sida ugu wanaagsanna u maareyn kareen eh, meelihii ay ka tartamayeen bismillah ani waxay la tahay eh, arrintaa uu sheegay ustaad eh, maxamuud axmed dalmar qeybo ka mida waa waa sidaas ani waxaan isleeyahay qeybaha asaasiga waxay ahayd sax waan dunnay oo haramkii weynaa ee muslimiintu ay haysteen ama ay muxuu ahaa ayaa meesha ka baxay Eh, dacfiyo fara badan oo isu soo taraakumaya ama isu soo dulfulfulay ayaana sababay Eh, inta badanna marka laga reebo yani fatro yar ama waktiyada kooban eh, dowladihii soo jira muslimiinta taariikhdooda eh, sax islaamku wuxuu u ahaa bayt sida ay in badan magacooda aan ay sheeganayeen laakiin nidaamkooda xukunku ma ahayn nidaam cadaaladeed ma ahayn nidaamkooda siyaasiga ahu nidaam ama qaab muxuu ahaa ma ahayn eh, eh, eh, ay ka muuqato cadaalad iyo xorriyad iyo wax fara badan uu ka muuqdo ma ahayn nidaam qoys uu meesha joogo oo reer banuuya kasoo bilow oo qoys ahaa bahashana qoysnimo ku qaatay qoysnimana inta badan uu kusoo waday ciddii isku dayda inay aragti kala keentana ayna ay khaarijinayeen kadibna waa la afgembiye nimankii cabaasiyiinta ayaa afgembiyey cabaasiyiintuna qoys kale ahaayeen iyaguna oo qoysnimo ku maamulaya bahasha kadibna cusmaaniyiintii baa iyaguna ka qaaday meesha cusmaaniyiintuna qoys bay ahaayeen maca daalika ay qoysas qoysas ahaayeen haddana waa saxo waxa weeye waxaa jiray haykal guud oo eh, islaamkii iyo shareecadiisii baanu wadnaa sax miyay wada ahayd waxay wadeen mise ma ahayn waa dood kale hadda waxaa maraya inooma furna ururada islaamigu marka markay yimaadeen oo wadciga aan soo tilmaanay ee aadka u culus een horey usoo marin ay la kulmeen waxaad moodaa inaysan imanin tajribo xoog badan oo ah wadciga noocana intaan fiirino maxaa inoo suuragelaya maxaan inoo suuragelaynin inaan aad la isu weydiinin waxaa kaloo aad moodaa inaan aad la isu weydiinin dawladda aan rabno inaan raadino een doono waa dawlad noocma iyadan inaan aad la isu weydiinin ayaad moodaa waxaad moodaa oo kale inaan aad la isu weydiinin Eh, muxuu ahaa eh, eh, way duntay wixii weynaa ee dadka ka dhexeeyey dawlad gobolla ah baa soo baxday turkiya oo wadana masar oo wadana saaran sacuudi hebel yacni dawladaha abuurmay oo qudri la yidhaahdo dawladaha qudriga ah ama dawladaha noocaas ah sidee baan uga dhex shaqayn karnaa oon kadibna haddaan aan doonayno inaan un- muxuu ahaa dib u dhis iyo aan samayno waxaad moodaa su-aalahaasoo dhan inaysan aad usoo wada soo- usoo wada badnayn ururada qaarkood waxaad moodaa in xoogooda uu ku yaro salaysnaa keliya qayb ka mida muxuu ahaa eh, masaa'ilka cibaadaadka iyo shacaa'irta diiniga inay xoog saaraan qaybo ka mida inay isku yara dayayeen si iyagu u dhigaan weeye Eh, waxaan doonaynaa islaam yaro shumuuli oo dhammaystiran oo eh, nidaamkii xayaatada ee nolosha iyo kii dacwada iyo kii cibaadadaba iswada waafajinaya marka marxaladaas waxay ahayd marxaladda noocaasa ani marka waxaan isleeyahay eh, bilowgii hore markuu wax bilaabanayo waxaad moodaa wuxuu ku bilowdaa si aan laga fiirsano iska deg dega laakiin tajribadii faraha badnayd ay soo mareen ururada diiniga ah waxaan isleeyahay meelo fara badan oo ay sidii la rabay aan looga faa'iidaysanin gafaf fara badan oo inta la daraaseeyey aan la oranin maxaan wax ka baranaa xaggeen wax ka bedelaa xaggeen u dhaqaaqnaa ayaa jira marka anu waxaan isleeyahay in meeshaas uu faraaq fara badan ama gaab fara badan ama ama culaysyo fara badan oo aysan guud ahaan ururada islaamiga ah laftooda u diyaarsanayn oo waxay doonayaan xataa mararka qaarkood hadday xataa ay doonayaan dawla islaamiya dawladay doonayaan yacni inaysan isweydiinin ma nidaamka reeban umayaan doonaynaa ma nidaamka cabaasiyadaan doonaynaa ma nidaamka cusmaaniyadaan doonaynaa oo iyagoo wada boqortooya haddana si u kala duduwanaa ma waxaan doonaynaa nidaam kale oo ka yara duwan oo qaabkan mucaasarkaana si ula salqaadaya casriga ah islaamkiina marjicyo u ah ayaan doonaynaa waxaasoo dhan waxaad moodaa wax aan laga wada hadlin waxaan aada ugu jirin markii hore qaamuuska iyo wadahadalka iyo dooda in uu ahaa yacni xataa waxaad moodaa inaysan aada uga hadlin ururada islaamiyiinta ah Eh, haykalka dawladeeda doonayna laftiisu waa nuuc ma yacni inaysan aada isu weydiinin marka anu waxaan isleeyahay meeshaas eh, eh, culays fara badan baa jiray oo inaga mustawayaadkeedni iyo ururada diiniga qaabka u dhisnaayeenna aynan u bislayn ayaan isleeyahay taasaa marka waxay keentay weli himanadii ay doonayeen eh, inaysan wax badan ka xaqiijinin yacni waan gartay Eh, anu tago sh- sheekh bashiir axmed salaado jooga magaalada muqdisho Eh, sheekh cabdiraxmaan sidaa usoo dhiraandhiriyey waxa aragtiya haddaad ka leedahay waad ku dari karaysaa hase yeeshee eh, markaynu eegno ururada islaamka ee xilligan la joogo eh, tusaale ahaan wadanka suudan waxaa la yidhaahdaa madaxweyne cumar albashiir waa eh, nin ka soo jeeda dhinaca ururada islaamka oo aqoon muslimiinkii dalka suudan isagii sheekh axmed Tura- eh, xasan turaabi ayaa isku eh, mabda ahaayoo xilka wada yimid inkastoo markii labaad markii dambe ay isdiideen Eh, markaad si u eegto sheekh idhaahda madaxweyne eh, xasan albashiir weli xukunkuu joogaa haddiiba ay sax tahay inuu eh, nin islaamiya yahay wax isbedel weyna kumuu samayn marka dooda cabdiraxmaan eh, iyo su-aashan aan ku weydiiyey ma islaaan karayaan waa maasanta runtii sida sheekh cabdiraxmaan uu sheegay aad ugu waafaqsanahay waxa weeye eh, maaragtay sidaas bay ahayd maxaa yeelay marxaladda la maraya ayaa waxay keenaysa waxaa in horta waxa la bilaabo oo xamaasad baa jirtay wixii khilaafadii mar dhow dhacday oo sii muuqata ayaa jirtay la odhan kara marka waxa weeyaan eh, iyo culayskii isticmaalka iyo gumaysigii iyo kala daadsanaantii iyo afkaartii soo waajahda muslimiinta oo maaragtay afkaarta qowmiga iyo afkaarta ishtiraakiga iyo afkaarta shuyuuciga iyo dalalka muslimiinta oo maamuladii qabtay dawladihii qabtay ahaayeen dawlado eh, dadka ku mashquulinhaya in ay maaragtay eh, inay ka fakaraan waxyaalo yaryar oo macnaha fursadda fakarka iyo fursadda xurriyad ay aada u yarayd marka in sida xataa loo dili lahaa ama xataa dacwada loo wadi lahaa ama xataa loo cibaadeysan lahaa ayaaba wadamada qaarkood maarata ciidaa ka jira waa garanaysaa yani maaragtay eh, sanadan waxaas oo kala ah oo dawladuhu maaragtay nidaam caskari ah oo militari ah oo inqilaabi ah baa ka jira meelo fara badan marka wuxuu horta koobay bilow bay ahaayeen sankada duruufiya ay la kulmeen ee dadkii ducaada ahaa ama dadkii islaamka in lagu loo noqdo u ololeynayay duruufo adag bay ahaayeen oo aan aan u siinin fursad inay si fiican u fekeraan hadda marka waxay leedahay marxaladda hadda la marayo ayaa waxay maraysaa marka leedahay hadda xoogaa baa lasoo waday wixii lasoo waday in dib loo fiiriyo oo dib loo eego oo markaas hadda la daraasiyey maxaan socon karaa maxaan socon karin maxaan khadanayn maxaan saxnayn maxaa yeelay dacwadan iyo dadaalkan guud ahaanba waa dadaal bashari ah dad baa wadeen nebiyaal ma wadaan marka in wixii la qiimeeyo dib loogu noqdo oo in khaldan laga saayo ee saxda maaragtay hore loo wada runtii aada loo baahan yahay waana midda muujinaysa maanta dadka laftooda xataa fursad helay nima sibuu yeelay hadda masalan cumar bashiir sibuu yeelay maaragtay maxaanku oraa meeshan turkiya lafteeda hadii maxaanku layidhaha iyada lafteedana siba yeeshay meelo badan baa jiro oo dad islaamiyiin intay maaragtay maamulka ay qabteen si uun isku dayay inay maaragtay wax u maamulaan marka waxay muujinaysaa muuqaalkii iyo fahamkii iyo waxa la doonayo weli si fiican aanu cadayn marka in hadda bal dib laiskugu noqdo oo hadda loo caga dhigo oo maaragtay fursad fiican loo helo in wixii la qiimeeyo oo waxaa la rabo si fiican loo qeexo maxaa yeele waqti dheer oo wax lagu kala fahmi karo oo wax lagu kala qiyaasi karo runtii dacwada iyo maaragtay xarakaadka islaamiga way soo mareen marka waxaa isleeyahay waqtigaas duruufta isay ahayd haddana duruuf kala cusub oo nagu farad yeelaysa ama nagu waajibanaysa inaan aan dib iskugu noqono oo aan aan isxisaabino oo aan aan ka faa'iidaysan tijaaribtii lasoo maray runtii laga faa'iidaysto ayaana hor taala marka runtii shiiku waxbaa sida uu sheegay maaragtay dadka islaamiyiinta oo meelaha joogaana oo niga si yeedahayaana waxa weeye waxay ka tarjumaysaa aragtida iyo duruufaha kala bedelan oo dalalkaasi ay leeyihiin iyo waxaa marka horeba aan si fiican loo qeexin baa dhici kartaba waan gartay sheekh dalmar madaxweyne erdogan ka turkiga waxaa la yidhahdaa waa natiijadii mid ka mid a ururada islaamka ee siyaasadda mudduu soo xukumaya waddanka ra-iisul wasaare ahaan hadda madaxweyne u noqday dad baa ku raacsan hanaankan oo hadda madaxweynenimada u noqday wakhtiga dheer siinaysa awoodda badanna siinaysa dadna way kaga soo horjeedaan dad baa ku talax tago idhaahdaa waa amiir almu'miniin adiga aragtidaada runtii ninka la yidhahdo ayib rajab ayib erdogan waxa weeye dee cidna kamuu soo bixin cirkana kama soo dhicin tajriibad dheer oo aada u qadhaadhayd oo dalka turkiga ka taagnayd midhaheedii ama samaradeedii weeyaan waxaa la ogsoonyahay waddankaasi markii khilaafada la baabi'iyey afar iyo labaatankii ninkii loodhan jiray jamaal ataturk in uu dhabarka u jeediyey wixii islaam ah oo dhan aadaanka inuu mamnuucay in lagu adimo yani sidan aynu u naqaanay dee aada barkigoodba yani aynu wada maqlayno qur-aanka kariimka inuu yidhi tarjama turkiya waxaan ahayn lama akrisan karo waxaasoo dhan untadooduba ahayd midka muddo la joogo dhowr yani nus qarni ama afartan sanadood oo kale in dadku ay noqdaan dad islaamka ilaaway oo dabeedna sidaa lagu yulubyanoobo taasi waa socon weynay yani ummad dhaabad adag labay noqotay ilaa nin loo jira saciid annurishi ilaa saalix pier ilaa culimo badan oo loo laayay ilaa lasoo gaadhaya markii dambe tajribadii ninka loo jira najmaddiin arbakan oo sooba gaadhay ra-iisul wasaarenimada kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankiina lama aragtay yani xoog iyo muquunin lagaga saaray erdogan intaasoo dhan nin dhalinyaro ah buu ahaa markii horena macalinkiisi wuxuu ahaa arbakan najmaddiin arbakan wax badan ayuu markaa yani tijaabadii ka bartay maanta yani sida uu u soconayo iyo sida uu u dhaqmayo iyo sida magaranaysaa shacaa'irta islaamka iyo kalsoonidii iyo magaranaysaa ku-hanweynaantii muslimnimadu ay dhulka turkiga uga hana qaaday ama siyaasadeeda dibadda uga muuqato waayo waagii hore waxaa jirtay matalan dee turkigu waxaa jeebka ugu jiray jeebtuuga dal loogu jiray dee israa'iil maanta waa looya halka ay kala marayaan iyo qadiyadda falastiin unada kaliya magaranaysaa dee uhilinaysaa inay ama ugu cadcadi inay halkaa yihiin marka waa la odhan karaa dabcan waa nin isagu yani siyaasadda saxnay oo sida yani loo xisaabtamayo iyo sida dadka ku raacsan iyo dadka kaasoo horjeedaba loola macaamilayo aada u maareeno waxay ku tilmaamaan dadka xitaa de isaga kasoo horjeeda inuu yahay ninka u magac dheer ama ugu shacbiyad badan kan ninkii loo jiray kamaalata turk laftiis ee yani siyaasiyiinta turkiga ah waan garta dabcan akhtaai waa imanaysaa waa ibni aadan mise waa tajriba bashariya waa imanaysaa sidaa yani labada sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh bashiir ba sheegeenna dee wax badan oo ama xamaasadi keentay ama iyadoo aan lasii hore loo sii degsin ama dee tijaabaduba ay cusub tahay ama duquuda iyo coleeska fara badana ka imanaya dibadda waayo lama duulayo runta markaynu eegno tajribad islaamiya uun la jecdo uu dib u soo noolaysa ma garanaysaa in xuduur ama yacni muuqasho la arko oo yacni islaamiya ay saaxadda adduunyada ka muuqato dad badan ama wado badan baan danaynayn laakiin marka la eego dee halka lala doonayo turki iyo halka maanta uu la marayo faraq aad aad iyo aad u weyn baa udhexeeya amiir almuminiin marka la leeyahay kolley nin kasta oo ummad muminiina madaxu ahi waa la odhan karaa amiir almuminiin laakiin amiir almuminiin sida inuu dhaqaanay oo ah yani nin dee dowladii weynada islaamka ee marjiceedeeda shareecadda ay ahayd isu talimaysay cidna aanu hamranayn hogaaminayay iyo dee nin qudri maanta u talinaya yani waddan yani haba ahaado waddan runtii yani dhaqdhaqaaq fara badan oo wanaagsan ka muuqdo runtiina dee intii tajribada ay hayeen laba kun iyo saddexdii marka laga soo bilaabala iminka shan iyo tobankaa sanadood turkiga wuxuuna iska bedelay way qarafaysanayeen oo magaranaysaa gorof caydheed bay la barbataagneen yurub maantana iyagii baa la baryaya griigii markii laba kolkoladeeda lahaa waa european baa maanta si alaalasi iqtisaadkiisiina la garanaya ninkanina gebigu suba yani dabarka gooste buu yani ka mid noqday dagaalahayaasha waaweyn ee dunida maanta magaranaysa ka marinaya waan garta eh, sheekh cabdiraxmaan eh, shariif oo minneapolis jooga eh, sheekh cabdiraxmaan tusaalahan soo qaaday eh, madaxweynaha suudaan eh, cumar albashiir ee ku raagay xilka iyo eh, arrintan aad soo qaaday rajab dayib erdogan oo dadka qaar ay ugu yeedhaan iminka amiirulmu'miniin tijaabooyin eh, maxaad ku sheegi lahay tijaabooyinkaas waxaan dib ugu noqon iyo intaan tijaabadaas aana ka hadlin waxaad moodaa markaan leeyahay waxyaabaha aan u baahana in la daraaso waxaa ka mid a su-aasha muhimka ah in lais weydiiyo horta urada islaamiga ah ee marjiciyadoodu odhanaysa waxaan nahay islaamkii dowladda aan doonayna dowladda ay doonayaan waa maxay taa horta waxaan umalaynaya inaysan weli xataa u qeexnayn ururada laftooda taasi waa su-aal u baahan inay marka isweydiiyaan waa qodob weeye qodobka labaad ee muhimka ah ee aan doonaynaa waxa weeye kii baan hadda u imanayaa matalan cumar albashiir iyo tiimkiisu markay meesha yimaadeen waxaan umalaynaya inay afgembi ku yimaadeen iyagoo muddo fara badan mucaarado soo ahaa muddo fara badanna ku jiray muxuu ahaa habkan hab ka wanaagsan baan u rabnaa suudaan ayaa afgembi ku yimaadeen waxay sheeganayeen waxay ahayd afgembigaas inuu u yahay wasiilo ay meesha ku yimaadaan markay yimaadaanna isku dayaan waddanka nidaam xorriyadeed iyo doorasho iyo sultatu tadaawul wax la yidhaha ama inay isbedesho nidaamka do muxuu aha dowladnimadu oo qofba doorasho iyo axzaab tina waxaan ognahay meesha ka joogaan oo aysan wax aysan waxba kaga dhabaynin yani halkaa marka waa waa waa qayb weeye qaybta labaad aan isweydiinayna waxa weeye rajab dayib erdogan waddanka wuxuu waddanku soo maray sida uu sheegay ustaad maxamuud axmed dalmar isbedelo fara badan buu soo maray isagu isbedeladaa isa soo dulfuulayay ayuu wuxuu ka qaaday isagiyo majmuucadiisa ama gruubkiisu hadda meel aniga marka falsafadaydu qayb ka mid a waxa weeye inayna hal qof credit siinin ama hal qof aan la siinin inuu wanaagga keligii sameeyey ee la yidhaahdo waxaan wax soo dhismeeyey oo muddo qofba in yar kusoo daraya muddo qof yar in yar kusoo daraya ayuu meesha tiimkani hadda ka qaaday wuxuu isagu ku yimidna nidaam islaami ah ma aha yani wuxuu ku yimid nidaam calmaani ah oo dimuqraadi ah ayuu ku yimid kaasoo rumaysan dadku inay sultatu tadaawul iyo doorasho si u sameeyaan mar walbana doorashada la sameeyo haddii ay si u yar hana qaado turkigu uu shacbigu istiqlaaliyo ama shacbigu go-aankooda uu yeelanayo tajribada biqabdi nadar in la yidhaahdo waa ninkani waa islamic si iyo ma ahaba anima jecli muxuu ah magaca noocaas xaqiiqatan casaakirtu way afgembilaysay oo wadamada ay casaakirtu ay xoog leeyihiin wadamada qaraarkooda shacabku shaqo kuma yeesho marka intaasoo qof baa lasoo afgembiyey erdogan ka hor isagana afgembi baa la isku dayay afgembigii waa kii ka badbaaday waxay la tahay marka tajrubadiisu waa ama tajrubadoodu yani tajrubo xataa la odhan karo waa tajruba islaamiya ma aha yani shacabkuna ogow erdogan iyo xisbigiisa laguma dooranin waa niman tukada waxaa lagu doortay waa niman shacabka wax u qabtay waa niman wadanka hore u shaqaynaya waa niman wadanka istiqlaaliyadiisii ugu soo celinaya oo shacbigu waxay rabaan yani marka maxaan doonaynaa waxay la tahay su-aashaas inay muhim tahay inaan aada urada diiniga isu weydiiyaan oo si dhaba intay u fariistaan is yidhahdaan horta dawladda aan rabno waa noocma dawladeen doonayna su-aashaas urur ee waadixintaha wuu yaryahay ama ma jira yani nidaamka aan dawladda ku raadinayna waa noocma iyada lafteedu waa su-aal kala weeye marka su-aalahaas waxay ila tahay in aan u baahana inaan isweydiino o laga jawaabo si shaksiyan ku weydiin doonaa su-aalahaas jawaabtooda hase yeeshee haddaan u tago sheekh bashiir axmed eh, sheekh bashiir axmed salaad oo jooga magaalada muqdisho Eh, waa tii eh, tijaabadii gugii carabta uu ka dhacay eh, wadamada carabta Eh, waa tii masar ay ku guuleystay xisbiga ikhwaan muslimiinku muddo gaaban uu talada dalka hayay Eh, kadibna uu militarigu afgembiyey Eh, militariga qaar iyo dadka siyaasadda eh, ururada islaamka kasoo horjeeda waxay yidhaahdaan eh, haddii islaamiyiintu ay meesha tagaan sida cumar albashiir oo kale ayay dheeraysanayaan sababtaas darteedna marmarsyo uga dhigteen afgembigaasi Eh, inkastoo la odhan karo dhinaca dalka tunisia oo isla ururkaasi eh, uu ku guuleystay mar inuu haddana dib uga eh, noqday markii eh, doorashadii labaad eh, la gaadhay hase yeeshee doodaas militariga iyo dadka siyaasadda ururada islaamka kasoo horjeeda eh, m- sax ma tahay oo ma ma la qaadan karaa waa mahadsan tahay runtii eh, dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dadka ducaadda ama islaamka in cilmigiisa camalkiisa lagu noqdo oo maaragtay la dargeliyo u ololeynayaa waxaa loo baahan yahay marka hore waxay sameynayaan inay u fahmaan inay yihiin waxa diinta ka mid ah waxa diinta ana mar kasta meel loo noqday leeyihiin oo marjaca kitaabka iyo sunnada iyo eh, maaragtay nabi sal slam siradiisa iyo horta in loo noqdo weeyaan intaan meel kale la aadinba marka eh, dadkan dee siyaasadda galay oo maxaan ku rahaa ikhwaan muslimiinka ama keyrkood ah waa dad ducaad ah oo in eh, diinta ay ku dhaqmaan ayaga ummadana maaragtay si ay ugu dhaqmi lahay ay gaarsiiyaan ay iska xilsaareen marka waxaa loo baahan wax kastoo la sameyn horta inaan aan noqono dad eh, maaragtay isweydiinaya sida sheekh abdiraxmaan uu sheegay horta maxaan rabnaa horta maxaana laka rabaa anaga lafteen maxaa nagu waajib ah horta marka hore waxaa weye inaan fahamsanaa anaga waajibkan na saaran waxa weye horta waa dacwada waa in dadka eh, eh, diinta aqbalaadeeda iyo fahamkeeda iyo qanaacadeeda la gaarsiiyaa horta intaadan awood raadin waa inaad horta dadkii abuurtaa oo dadkii aad soo saartaa oo qanaacadii iyo doonistii horta waa in la helaa marka horta shaqada koobaad oo dadka laga rabo ducaadda waxa weeyaan waa inay dadkii muslimiin waa dadka muslimiin weeye laakiin xoogaa fahamkii iyo cilmigaa iska yaraala la odhan karaa waxyaala kaa lagu saanoobay marka horta dadka fahamkooda in la saxo waa shaqada koobaad oo noo taala weeyaan waxaa marka awoodda loo raadinaya waxa weeye taqriiban in fidintaas iyo fahamkaa la saxaya iyo maaragtay waxaas bislaynteeda in loo adeegsado oo kale baa moodaa marka labadooda marka miskiyada asal ah labadooda dacwada iyo qanaacada iyo fahamkooda la bedelo dadka oo maaragtay dareenkooda la bedelo dadkoo la bedelo maskaxdooda horta ayaa asal ah nabiguna sala allahu caleyhi wasalam eh, dacwuu ka bilaabay dad buu helay kadibna dowladiisa ayuu istaajiyey marka horta sidii dad loo heli lahaa oo waxaan kula aamina oo waxaan kula qaata oo haddii beriida maaragta wax lagu inqilaabayo ku difaacayo dadka turkiya oo kale hadda waxaa difaacay shacabkii iyo dad badan runtii oo taageerayaal bay ahaayeen marka shacabka biseelkiisa wax laga boodi karo ma aha horta taas waa mid leeyahay midda kale waxa weeraan ogaanaa ee, dadka maxaan ku rahaa diinta laga fahamsanayn ama maaragta diinta ku dhaqankeeda ama maaragtay laga fahamsanayn ama kasoo horjeeda wax keenaba dadka noocaas dad horta dimuqraadiyada ogol ma aha sida maaragta dawladaha waaweynba aysama ogolayn oo dadka islaamiyiinta bal waxaa la odhan karaa muslimiinta o dhan ba looma ogolaba in eh, maaragta xaakim ay rabaan oo dantooda ka shaqeynaya in u soo baxo looma ogola haddii maaragtay wax la damco in la iska leexiyana la ogolaan mahayo marka waxa weeyaan eh, dawladaha waaweyn laftoodu dimuqraadiyada ayagu ay maaragtay iyo ayagu doorashada ay maxaan ku raha ayagoo isticmaalaan oo ay meel ku gaareen oo duniyada ku gaarhayaan muslimiintii looma ogola inay maxaan ku isticmaalaan ay kusoo saartaan qof ayagu ay rabaan tan jazaair bay ka dhacday waa la fashiliyey hataa falastiin xamaas maxaa ku raha lama ogola soomaaliya waa garanaysa ee maxaakiimtii lama ogola turkiya hadda u dambeysay waa garanaysaa marka waxa weeye dadka dadka nala wadaaga oo maaragta muslimiinta islaamka nala sheeganaya oo aan isku mabdaa ahayn ama isku fakarka aanu ahayn ee maaragtay maxaan ku raha dimuqraadiyadii iyo maaragtay iyo doorashadiina yeeli maayaan ayagu oo haddii laga raayo oo laga adkaado kuu dhiibi maayaan oo ku ogolaan maayaan waan garta waan gartay waad mahadsan tahay sheekh eh, bashiir axmed salaad muqdisho jooga waxay naga go-ay sheekh dalmar waan soo xidhi doonaa Eh, hase yeeshee haddaan u taga sheekh cabdiraxmaan shariif oo jooga magaalada minneapolis gobolka minnesota dhowr mar baad sheegtay oo tidhi eh, in la qeexo waxa loo baahan yahay iyo habkii loo mari lahaa bal haddaad eh, diirka ka rogtid waa su-aal fiican weeye ani waxay la tahay waxaan u malaynayaa maanta inta muslimiinta ee masaajidda ku tukata ee cibaadaysata inay ka fara badan tahay intii waayo hore fara badan cibaadaysanaysay Eh, inta xajida way ka fara badan tahay intii waayo fara badan oo kale xajinaysay marka dadka muslimiin la-aani ma hayso faham xumana yani way iska iman kartaa laakiin faham xumana ma hayso oo islaamkooda iyo diintooda way rabaan dadku taas markaan waa waa waa qayb weye qaybta labaad aan doonayo waa maxaa la doonayaa waxay la tahay inay muhim tahay sida aan ku celinayo maxaan doonaynaa maxaan rabnaa in horta la isweydiiyo hal arrin baan ku noqono arrinta sheekh bashiir salaad sheegay oo ah laysuma ogolo waxba dhan waa ka run oo ma aha inaga oo keliya eh waxaan doonayaa muslimiintu inaanaan aad u celcelinin wax la yidhaahdo guul u ah waxbana looma ogola cid cid wax u ogola adduunkan ma jirto cid waliba waxay doonaysaa cidda kale inay ku dul inay ku dul guurto ama ay ku guurto inagu haddaan awood yeelan umadaha waan ku guurayna inaguna waa laynagu guuraya markaan awood muxuu ahaa aan tabar daran nahay waxaa muhim lakiin inaan isweydiino innagaa la inagu guuraya innagaa aan waxba la inoo ogolayn maxaan samaysan karnaa arrintaasaa muhim inaan isweydiino maxaan samaysan karnaa maxaa inoo suurageli kara hadda waxaan ka hadlaynana waa da- waa dawlad wey system dawladeed wey ani waxay ila tahay ururada diiniga ahu inay marka hore isweydiiyaan dawladda ay doonayaan waa noocma inay u qeexan tahay waa qodob asaasiya weeye sheekh bashiir salaad wuxuu yihi waxaa kitaabkii sunnada waa sax kitaabkii sunnada dawladda inoo tilmaamay lafteeda ayaan doonaynaa inaan isla fahamno maxaa jira muslimiintu tajribadii ugu horreysa waxay ahayd tajribo soddon sano ah ee ay u dhexaysay taariikhdu alkhilaafa araashida ama la yidhaahdo alkhilaafa araashida waa soddon sano ay ahayd soddonkaasna lafteeda ma dhaawacya la-ayn oo- oo oo ma dhanqari oo ma dhanqarya la-ayn waxaan ognahay cumar in la dilay radia allahu canhu cuthmaan in la dilay radia allahu canhu calina in la dilay radia allahu canhu intaana waxa dilaya oo uun kacdoonku uu ahaa un dad muslimiina yani oo dhexdooda ah Eh, kadibna markii laga soo gudbay waxaa timid dawlado aan cidba ka amar qaadanaynba yani oo iyagu waxay rabaan samaynaya oo boqortooyooyin ah marka horta inaan isweydiino dawladda aan doonayna namuudajka iyo tusaalaha aan raadinayna horta waa kee su-aashaas waxay ila tahay inay muhim tahay oo lagama maarmaan ay tahay Eh, qarniga kob iyo labaatanaad iyo adduunka noocan u dhib badan adduunka noocana dawladda aan rabno waa kee su-aashaas waa qeyb weeye su-aasha labaad ee muhimka ah aan doonayna ani waxay ila tahay in inaan isweydiino eh, arrinta ku saabsan wax la yidhaahdo tadaawul sulta sultadu inay isbedesho oo shacbigu uu noqdo cidda qofkay rabaan dooranaya qofkay rabaanna aan dooranaynin arrintaasna waxay ila tahay inay noqoto biyo kama dhibcaan oo shacabku uu noqdo qofka dadka muxuu ahaa dooranaya arrintaasna waxay ila tahay waa lagama maarmaan weeye arrinta saddexaad aan doonaynaa waxa weeye in la tawfiiriyo xorriyaadka oo ay shucuubtu qaraarkoodana xor u noqoto gudahoodana xor u noqoto islaamiyintuna ay ama ururada marjiciyad diineed wataa qaybta ay xoojiyaan waa wax lagama maarmaana wey waxaa kaloo lagama maarmaana iyadana dawlad tanfiidi ama dawladda wax maamulaysa iyo qaba kala saaran iyo eh, maxkamado kala saaran oo ay maxaakimtu xataa dawladda muxaasabeyn karto ay maxaakamtu dawladda ay muxuu odhan karto say maxaa waxaana ku dhacay ay odhan karto inuu abuurmo isaguna waa qeyb kaleeto wey marka ani waxay ila tahay dawladdan dawlad casri ah oo saddexdada daw- suldadood ay kala duwan yihiin oo baarlamaanku uu gooni yahay qadahuna uu gooni yahay nidaamka tanfiidiguna uu gooni yahay cidba cid ay muxaasabeynayso cidba cidda kale ay muxuu ahaa ay ilaalinayso arrinta iyada ah in laga fikiro oo la sameeya waa lagama maarmaan ugu dambeyntana uu noqdo shacabku cidda iskale awoodda ugu dambeysa cidday dooranayaan cidda xukumaysa cidda meesha muxuu ahaa imanaysa arrintaasu waa waxaad moodaa inay tahay waxa aasaasiga ah haddii aan doonayno inaan si u najaxno oo maanta aanu meesha iyo kabwada aan taaganaya aan ka guurno arrinta kale aan aan wayla dheeraanaysa aan doonayo waxa weeye eh, muxuu ahaa manhajka manhajka tacliimiga ah dib loo qiimeeyo oo dib loo sameeyo dadka cuquushooda waa in dib loo koriyo dadka in la baro ruuxu tacaayushu maca alaakhir inaan inaguna wada noolaano ummadaha ummadaha ummadahana aan la noolaan karno oo inaga laftee inagoo kale afkaar duwan inagoo kale madaahib duwan aan wada noolaan karno ummadahana aan la noolaan karno arrintaa iyadaa inay asal inaga noqoto iyaduna waa laga maarmaan marka aniga waxay ila tahay tajribada aan soo marnay ururada diiniga oo ay soo mareen eh, fatradii hadda uun ama sideetankii sano ama sagaashankii sano ama boqolkii sano ugu dambeysay intii dooniba hala yidhaahdee waxay ahayd tajribo kacaa ku fara badan leh in wax laga bartaana waa laga maarmaan wey cuqdo badan bay qabaan dadka odhanaya islaamiyiintu hadday meesha yimaadaan inay ka tagaan ma ogolaanayaan Eh, si marka taa loo bedelo waa inay arrin dhaba keenaan waxaan kusoo khatimayaa arrintan arrinta kala du ee kala duday masar iyo tu iyo muxuu ahaa en- en- en- en tunis waxay ila tahay masaarida waa la afgabe waa run akhdaa ma lahayen nimanku markay meesha imanayeen wax kay akhdaa way lahaayeen Eh, mana cidlo ma inkiri karto laakiin in la afgabdiyo oo dhiig intaa leeg la daadiyo iyadu ma tahay wax tabriir loo samayn karo ama wax la odhan karo waa wax la aqbali karo maya saa darteed baa waxaa muhima mar walba shu- shacbigu inuu noqdo cidda fahamta xorriyaddu macnaha ay leedahay cidda fahamta dawladda u danaynaysaa micnaha ay leedahay xagga in la aado oo ummadda dhagha laga dhiso tajribada tunis aan waxaan odhan karaa soobaha najixiyey qaybta ka mida waxa weeye nimanka tunis intooda badano markii waddanka laga eriyey waxay aadeen dunida galbeedka waxay soo fahmeen dawlad casriga sida loo rangarayn karo ama loo wadi karo ayay soo fahmeen meesha inta badan markay waxaa muslimiinka laga eriyey muxuu ahaa masar ay dunida khaliijka aadeen iyo wadamada carabta oon dawladiba ka jirinba aslan marka laba fikri oo kala duwan baa labada gruub si u kala watay iyagoo labadaba ikhwaan muslimiin wada a yacni gruubkani wuxuu soo fahmay dawlad casri ah oo maanta adduunka ka fakshan garayn karta ama ka socon karta iyo qaabka loo wadi karo saa darteed tanaasulaad aqbalitaan haddii xataa kuwa kale ka bax saaxada waxaasoo dhan ayay in badan baynamaa kuwan kale markii in badan la caburiye ay dee khaliijka tagan khaliijka dawladeed kama jiraan yani nidaam kama jiro dawladeed Waa marka waxaas kala duwan mararka qaarkood qaabka xataa dawladda aan doonayno ani waxay ila tahay inooma qeexna waxaan kusoo gabagabaynaa nuqdadan inta badan markaad fiiriso qaabkeenna qof baan ammaanaynaa qofku wuu fiicnaan karaa wuuna xumaan karaa laakiin waa inaan helna nidaam dowladahan galbeedka hadda maraykanka hor jooga aniga donald trump baa madax noo ah hadda donald trump adduunka o dhan ka yaabinaya laakiin dadku waxay ogyihiin donald trump hadduu ugu bato oo ugu bato wuxuu joogayaa sideed sano saa darteed waxaan rabnaa inaan system abuuro systemkaasoo isagu isasaxaya systemkaas iyo bar- iyo nidaamkaasoo isagu markuu xataa khaldamo isasixi kara laakiin haddaan ku tiirsanaano qof wanaagsan haddii qofku hadduu systemba uuna jirin Waa gartay.
haddii qof wanaagsan markaan helana waan waan waynu iska noolaanaynaa markaan qof weynana de waa khalaas wey marka system inaan hello weeye anintaan ku doodaya waa taas waa gartay sheekh dalmar waa yahay eh, london haddaan dib ugu noqdo sheekh dalmar eh, su-aasheeda ugu dambaysaa waxay tahay eh, waan kasoo sheekeynay dalal badan oo tijaabadan eh, waa ururada islaamku ay tijaabadan oo kale mareen eh, qaar guulaysta iyo qaar guuldaraysta intaba Eh, soomaaliya waxaa kusoo socda eh, doorashooyin sanadka laba kun iyo labaatan sida qorshuhu yahay Eh, waan ognahay in shacabku shacab muslimna uu yahay hase yeeshee eh, ururo ku nasab sheegta eh, dhaqdhaqaaqyada islaamka oo la filayo inay ka qayb qaataan doorashooyinkaas eh, dalka soomaaliya ma ku muuqdan adiga runtii een, dee soomaaliya een, waa waaqicoodu waa arrin aad iyo aad yani eh, ja- eh, geeso badan ama magaranaysa dhinacyo badan leh doorashada la leeyahay waxay ka dhacaysaa een, eh, eh, muqdisho iyo inta magaranaysa la xidhiidha waxa weeye dee waa wax laga dhul sugayo marka bal horta cidda ka qayb gelaysa iyo cidda aan ka qayb gelayn iyo waxaasoo dhan inta aan eh, laysla meel dhigin waxa weeye doorashadu si ay u dhacayso iyo masuuroobaysaa in hal qof iyo hal cod een, lagu galo haddii ay suurado hal qof iyo hal cod in lagu galo marka waxa weeyaan dabcan kolley een, eh, waa laga yaabaa anigu ma maqal kamana warqabo yani guud ahaan ururo la yaqaano islaami ah ama maxaan ku dhahdayayan xarakaadka islaamka ah oo maanta eh, u diyaara ama yidhi waanu ka qayb gelaynaa ama eh, urursan ama nidaamsanba kama warqabo waase laga yaabaa dad een, maxaan ku dhahdayayan miyuul ama itijaah iyo magaranaysaa een, eh, yuhuun eh, xarakaadka islaamiga ala ama yani u nisbo sheegta inay qof qof ahaan uga soo qayb galaan inay axzaabta kale ee ka qayb gelaysa ee ka qayb qaataan waa laga yaabaa laakiin eh, waa yani waa gacan uur ku jirto oo yani axzaab xitaa ma garanaysaa dee xanaqaad ah oo aynu naqaano oo eh, leh dhismo iyo structure macruuf ah walaa imika saa hadda ka muuqata
waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sheekh dalmar waxaan dhegaystayaal intaasi kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkii maanta ay kala qayb galeen sheekh bashiir axmed salaad oo ku sugan magaalada muqdisho sheekh eh, cabdiraxmaan shariif oo ku sugan magaalada minneapolis iyo sheekh maxamuud axmed dalmar oo ku sugan magaalada london intaynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatan aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ugu yaraan saddex iyo toban ruux oo ay ku jiraan caruur ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii dooni waday dad dalxiisayaal ah ay khamiistii ku quustay laagta table rock ee gobolka missouri ee dalkan maraykanka jason bays oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada ku rondeeya wadooyinka waaweyn ee gobolka missouri ayaa sheegay in doonida ay qallibantay kadib dabaylo xoogan oo ka dhacay shalay laagtaasi waxa uu intaasi raaciyey in dadka dhintay ay da-dooda u dhexaysay hal ilaa iyo toddobaatan sano taliyaha ciidanka booliska countiga stone ayaa sheegay in afar ka mid ah dadkii doonida saaraa lagu la'yahay nolol iyo geeri waxaa hadda ereyada deegaanka branson ka baadagoobaya kooxaha quusayaasha gobolka missouri daraasaad uu sameeyey bankiga dhexe kuuriyada koonfureed ayaa maanta lagu sheegay in dhaqaalaha dalka kuuriyada waqooyi uu sanadkii hore hoos ugu dhacay boqolkiiba saddex dhibic shan dhegeystayaal idaacaddeenii fiidnimana waa naga intaa waa v o a oo isku duuban oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo